ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalad dagaal waxay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin ow dhigla oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalka ayaa muddo halka ka soconayay waxaana la maqlayay hubka la isweydaarsanayay sidoo kale isla xalay waxaa la weeraray qaar kale oo ka mid a ciidamada dowladda federaalk oo ku sugan jannaale oo hoos tagta magaalada marka wixii khasaaraha ee dowladda federaalk lagu gaarsiiyey dagaalada xalay ka dhaca gobolka shabeellaha hoose faafahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay ka fuliyeen weerar ka dhana ciidanka maamulka jubbaland dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada afmadow gaar ahaana dhufiisyada ciidamada maamulka jubbaland ee garab ku ah kenyaatiga halkaa jooga isla jubbada hoose shalay waxay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dharaartii weerareen fariisinka ciidanka jubbaland ee deegaanka baarka ee kaabiga ku haya sanguuni deegaanka uu ku yaala duleedka magaalada kismaayo ayuu in muddaha dagaal ka socday ciidamada maamulka jubbaland ee halka ku sugan ayaa horay ula kulmay weerara kala duwan kuwaas oo khasaarooyin dhibasho iyo dhaawacle lagu gaarsiiyey faahfaahin dheerayas kama helin dagaalkii shalay wixii khasaare ee lagu gaarsiiyey